hogaamiyaha maamulka puntland ayaa ka baaqsaday shir ka furmay magaalada muqdisho oo ay ku wada xaajoonayaan xasan sheekh iyo maamul goboleedyada shirkan oo looga hadlayo madmadowga ka dhex jira labada dhinac amniga iyo arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa soo xaadiray xasan sheekh xamse oo ah ra-iisul wasaarihiisa madaali guddoomiyaha banaadir guudlaawe lafta gareen qorqoor iyo axmed madoobe hogaamiyaasha hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland afhayeenka madaxtooyada oo si horodhaca ugu warbixiyey shirka ayaa sheegay in arrimo muhiim ah ay dhinacyada ka wada hadli doonaan markuu shir ka dhammaadana warmurtiyad laga soo saari doono hogaamiyaasha shiraya ayaa waxaa ka dhexeeya khilaafyo qaarkood muuqda iyo xurguf hoose waxaana arrinkaasi caddeyn u ah in hogaamiyaha koonfur galbeed lafta gareen uu horey usoo kaxaystay ciidamo ilaaliya halkii uu jiifan jiray madaxtooyada muqdisho ama hoteelada ku dhow waxa uu jiifsaday xerada xalane oo ah taliska shisheeye axmed madoobe oo arrimo la xiriira dhaqaalaha iyo xilaalka ay isku hayaan xasan sheekh ayaa la sheegayaa inuu wax badan tabanayo shirkana waa la xakameeyey oo warbaahinta looma fasaxin maanta si ay u dubtaan hadallada horodhaca ah ama ay u wareysanayaan dhinacyada maqnaashe hogaamiyaha maamulka puntland ee shirka ayaa saameyn xoogan ku yeelan doona qodobada is-afgaradka ah ee gunaanadka ay soo saaraan xubnaha waa haddii ay isfahmaan dadka daroosa shirka xasan sheekh iyo madaxda maamul goboleedyada waxay aaminsan yihiin inay wax natiijo ah ka soo bixi doonin iyagoo u sababeynaya maamul goboleedyada oo ay saameyn ku leedahay etoobiya shirkana la yimid ajandayaal ay u soo yeerisay xukuumadda adis ababa